khasaaro ba-an oo dad masaakiina iyo dad mas-uuliinaba isugu jira ayaa dhacay ilaahayna naxariistii jannaha ka waraabiyo intii dhimatay inta noolna ama dhaawacantayna ilaahay ha u googa dhayo taa haddaa intaa uga gudbo al-shabaab waxay noqdeen fayrs dilaa ah oo aan ciidana ka badbaadayn oo ummadda soomaaliyeed dhiiggeeda caadaystay de qof kastoo soomaaliyahuna inuu yidhaahdo cidugma aado oo indhaha laga daawado ayaa caado laga dhigtay arrintaa anagoo yacni aragti ka duwan qaadanayna markii madaxda soomaaliya ee federaalku ay ku baaqeen in dagaal lala galo shabaab waxaan joogay degmada murtabaan hawshaas maalintaas dagaalku halkaasuu ka dhacay waan ka bilownay dad badan oo soomaaliya ayaa dagaalka galay annagana waxaan ku dagaalamayna waxay ahaayeen ciidanka la yidhaahdo dib u xoreynta deegaanka oo markii hore macawisleyda la dhihi jiray iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo yacni inta badan la iska barbar dirinayay meeshii la qabtana waxaa gacan kuhaynteeda la wareegayay ciidanka dib u xoreynta sidaan dagaalka ku wadnay sidaasay ahayd weli badanna waanu ka soo hoy dhul intee leeg ayaad ka qabsateen al-shabaab tan iyo markii aad dagaalka bilowdeen waxaanu ka qabsanay degmada mutabaanaanu ka saarnay degmada maxaasiyadaanu ka saarnay degmada beledweyne oo dhinaca galbeedka xoogaayadi uga dambeeyaan maaha ayadana waa ka saarnay boolo barde gaarigan beledweyne uga baxaan boolo barde gutiga awalna markaan bilaabayna dagaalka etoobiya ayaan dhex maray kelinka shanaadaan maray feerfeeraan ka galay laba baar meeshii laceelreed baan kasoobyn kasoo leexday halkaasaan degmada mutabaan kasoo galay oo waddo aan maro iyo meel aan hawl ka qabto midna ma jirin dul aada u ballaaran sideedaba degmada jallaqsi ayaa wax gacanteeda oo weliba qaybo ka mada lahayo ayaa wax gacantooda ku dambeeya hareeraheeda ayaa laga arkaa dhul badanoo magaaladana waa la hayaa dhul badan oo hadda sida meesha la yidhaahdo xalfoolay oo kale oo ciidanka dib u xoreynta deegaanku ay ka howlgelayeen ayaa ayaysan ayagu ka talin oo laga firjiyey meelo yaray uga dambeeyaan marka intaas ayaa ayaa ayaa laga saaray dhulka intaa la eg oo la dhihi karo eighty percent boqolkii siddeetan iyo shan waa laga saaray gobolka hiiraan shabaab guddoomiye waxaa jirta in al-shabaab hadda xoog badan ay saarayaan gobolka hiiraan oo hadda u muuqda furunta keliya ee dagaal toosa uu ka socdo culays intaa la egay arrintaasi idinku haysaa horta shabaab in lala diriro oo la iska celiyo iyo in loo gacmo howrsado waxaa qayr badan oo faa'iido badan oo badbaado badan ilaahay baa badbaado leh marka la iska celinayo marka kale waxa diinta islaamka iyo dhaqanka suuban midna aysan ogolayn ayuu dadka kula tacaamulaa shacabka ah awal khuraafaad bay sheegi jireen oo dowladdu waa gaalala jir iyo maxay kale iyo waxaasay sheegi jireen waa been waxa kuu caddaynaysa xoolo ooman oo laba sano aan roob u diin oo ceel cabbayay ceesha kuwa gubeen oo tuulooyinkii bay gubeen oo gabarh soomaaliyeed oo ku tiri war in adeerow masaasada canuga caanaha aan ku jaqsiiyo ii ogolow inaan qaato unta ayadii dabka ku tuurtay u gurigeeda dab ku qabtay masaasadiina dabka uga dhaxto waxa ay ku dhaqmayaan kow midda labaad hadday diin ka shaqaynayaan waxay sheegeen jihaad run ay ka shaqaynayaan maa cali dheere iyo kan shabaab u madaxa iyo hebel kulli marka la isku daro carruurtooda maa qaraxa lagu arko o isqarxiyaan may carruurtooda qarax ku xidhaan may carruurtooda dagaalka usoo diraan waa been waa been meelahaasay degiyiin qurbaha inta badan degiyiin kuwa malada carruurtooda duurarkaasay geysteen khasaaraha hadda ka dhasha saddexda qaraxee ugu dambeysay intee bay la egyihiin sidaa ay wax u dhigeen iyo waxay qarax sameeyeen iyo khasaaraha dhacay wuu kala mug weyn yahay allah subxaana watacaala ayaa badbaadiyey dad badan ka dambe horta waxaa muugeysanoo qof iyo laba wax ku dhintay ay doonow banaanka ayaaba lagu qarxiyey oo lagula dhufta xabad dad dad badan oo soomaaliya oo dhallinyaraha oo maxaan ku idhahdaa shacaba oo maxaan ku idhaha ciidanka qayb ka yihiin intaba waa waa ku dhinteen laakiin marka loo eego xilligii electionka khasaarihii dhacay aad buu uga saqiranyaha kani ciidamada amisom ee gobolka jooga wax kaalmo ah ma idin siinayaan ciidamada iyagu dhaawa dhimashadii dhaawaca way ku jireen oo dee albaabka hore ee laga soo galo xarunta madaxtooyada ama maxaan ku ra xafiiska gobolka oo ciidkii hore kadinka hore ee lamagalay ah cambum military hoos maaha albaabka kore ee xafiiska gobolka ku yaallo ayagaa jooga oo nimanka la yidhaahdo ciidanka jabuuti ayaa ayaa ayaa joogay gaaro qaraxaana ciidamadii ilaalada ahaa noocay doonaan ha noqdeen waa waa wuu soo gaaray dhibaatadiis wuu soo gaaray khasaaraha soo gaaray ciidanka jabuuti ee xeradaas sii joogay intee buu la egyahay wallaahi dee ma rabo in maaragtay in ayaga wixii ka jira iyo sida wax yihiin ayaga la weydiiyaa ku habboon laakiin dee meesha gaarigu ku qorxay iyo meesha ciidankaas ee heel walaal iyo kan militariga soomaaliyaba ay kolbawaardi ahaan u joogeen dabcan khasaara wuu ka dhacay intuu leegyahay dhimasho ay dhoonow intii leeg tahay laakiin waa dhib waa ka dhaca meeshaas
hadda maxaa rajaynaysaan dagaalkan maxaa ka filaysaan wakti intee la-egaasi isleedaha wuu qaadan karaa dagaalka guul baan ka filaynaa falastiin dagaalka guul baan ka filaynaa yani niman dee argagixiso ah oo manaxayaal ah oo arxanlaawayaal ah oo anug saddex jiraa ku jira dadka dhintay oo saddex jir wuxuu marka waxaan ka filaynaa dagaalka guul kii bannaankana waanu kaga adkaanay kanna waa kaga adkaanaynaa insha allah